أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون يسألونك waxay ku su-aalayaan maadaa maxay bay yunfiquuna ay nafaqaynayaan o ay bixinayaan qul waxaad tidhaahdaa maa wixii anfaqtum aada bixiseen oo min khayrin maal ah falilwaalidayni labada waalid ayuu u sugnaaday waalaqrabiina qaraabada ayuu u sugnaaday oo iska leh walyataamaa agoontou u sugnaaday waalmasaakiini masaakiintu u sugnaaday wabni sabiili musaafirkuu u sugnaaday wamaa wixii tafcaluu aada samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle caliimun kii ku cilmi badan waaye bihi shaygaas aayaddan sababu nusuulkeeda mufasiriintu waxay u badan yihiin oo yidhaahdaan waxay kusoo degtay nasalat fii sha'ni camr bni jamuux nin wuxuu ka mid ahaa ansaarta ka mid a oo saxaabada nebiga ka mid ahaa buu ahaa oo nin oday ah ah isaga ayaa nebiga u yimid wuxuu su-aalay maalkeenna maxaan bixinnaa maalkeenna maxaan ka bixinnaa buu su-aalay markaasaa aayaddani soo degtay bacdi almufasiriin sida suddi oo kale waxa uu yidhi aayaddan waxaan nasakday sakada marka isaga wuxuu ku wadaa wuxuu ku wadaa aayadda in ay tahay sadaqatu tadawuc aayadda waxay ka warramaysaa sadaqada sunnada ee tadawuca ah marka ta kale ayaa marka haddii sidaa lagu wado oo sadaqadii tadawuca ahayd iyay aayaddu ka warramee la yidhaahde lama nasakhin markaas oo aayaddu waa aaya muxkama haddii laakiin sadaqadii waajibka ahayd baa laga wadaa la yidhaahdana iyada waa la nasakhay oo sakadaa lagu nasakhay laakiin nadar iyo daymaa ku sugan arrimahaas oo dhan aayadda macnaheedana waxay tahay inay nebiga su-aaleen sidii ay wax u bixin lahaayeen oo ay u nafaqayn lahaayeen sadaqaadkoodana ay u maarayn lahaayeen taasay su-aaleen allana marka taasu uga soo jawaabay oo alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan marka maadaa haddii laga dhigo hal eray haddii laga dhigo waa mafcuulu bihi muqadam oo yunfiquunada caamilkii ah haddii la yidhaahdo maadana laga dhigo yacni iyada si gaar ah istifhaam looga dhigo daadiina ismu mawsuul laga dhigo markaa yunfiquuna silatu lmawsuul laa maxalla laha min alicraab ayay noqonaya laqbahuna wuxuu noqonayaa yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan maa maxaybaa daaka isaga ah yunfiquuna ay bixinayaan kan ay bixinayaan ma aladii yunfiquunahu ayay ka dhigan tahay marka yasaluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxaybay yunfiquuna ay bixinayaan qul waxaad tidhaahdaa maa wixii anfaqtum aada bixiseen oo min khayrin khayr ah khayrkana maalkaa loo jeedaa falilwaalidayni fa huwa lilwaalidayni buu u sugnaaday waalaqrabiina qaraabaduu u sugnaaday walyataamaa agoontiibuu u sugnaaday waalmasaakiini baa iska leh iyo wabni sabiil wamaa wixii tafcaluu aada samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle caliimun kii ku cilmi badan waaye bihi shayga kii ku cilmi badan waay kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum kutiba waxaa la qoray oo la farad yeelay calaykum idinka korkiina alqitaalu dagaal cadow lala dagaalamo wa huwa qitaalka ama dagaalkuna kurhun duu kurhin mashaqo mid u saaxiib ah waaye lakum calaykum korkiina mashaqo ku ah wa casaa waxaa xaqiiq ah an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay inaad nacdaan wa huwa walxaal huwa shayguna khayrun uu yahay mid khayr badan lakum idinka idin khayr badan wa casaa waxaa dhab ah an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay walxaal huwa shayguna oo tarkulqitaalki waaye sharun uu yahay shar lakum idinka uu idin yahay wallaahu alle yaclamu isagaa og masaalixdiinna wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin aayaddan marka iijaab iyo waajibin jihaadka la waajibiyo ayaa ku sugan muslimiinta korkoodana lagu waajibiyey in ay kaafiyaan sharta acdaa'da ay ka kaafiyaan can xawsati alislaam ibnu kathiir wuxuu yidhi hada iijaabun min allahi tacaala liljihaadi cala almuslimiin an yakufuu shara alacdaa'i can xawsati alislaam aayadda marka xukunkaasay ka warramaysaa hadalkeedu aayadda meelo badan buu leeyahay meesha ugu horreysa waxay tahay min xaysu annahaa muxkamatun min xaysu inahaa muxkamatun inay tahay ama ay mansuuqo tahay abu jacfar ibnu naxaas annaasikh walmansuuq wuxuu sheegay bacdi ala'ima inay yidhaahdeen aayaddan waa mansuuqa waxaana nasakday wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun oo aayaddaasoo dadkii kala reebayso qolana ha baxdo qolana ha joogto dhahayso iyo aayadda kale iyadana suuratu nisa laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim fadala allahu اlmujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wakula wacada allahu اlxusnaa mar haddii la yidhi wakullan mid kastaa kii joogay iyo kii baxay ilaahay yabooh wuxuu u yaboohay wanaag waajibku inuusan mid mid u saarnayn ayaa laga qaadanaa bay dhaheen aayaddan marka waxaa laga fahmaa waajib cayni ah waa mansuuqa kuwaasaa nasakhay sidaasaa marka bacdi al-a'ima ay yidhaahdeen laakiin abu jacfar ibnu naxaas isaga waa diiday qowlkaas mana xoog badna buu yidhi waa daciif aayadduna waa aaya muxkama waxayna ka warramaysaa kitaaba ama farad mu'miniinta in jihaadka lagu farad yeelay faradkaas marka fardu kifaaya miyaa mase fardu cayn mar walba farad farad buu joogaa marka dayib jihaadkuna marka xukunkiisa waxa uu yahay kitaabadan aayaddan ay tilmaamayso waxaa weeyaan kitaaba ama farad kifaa'i ah waaye oo hadday qola u baxaan qolada kale dembiga waa ka dhacayaa ee iyaga dhan dembigii waa ka dhacayaa ajarka laakiin kuwii baxay ayaa qaadanayaan xukunkiisu marka isaga sidaas waaye mararka qaar unbuu noqdaa fardu cayn qof qof dadkii looga rabaa xaalaad ilaa saddex ama afar ay ku sheegaan culimada fuqahada oo ay ka mid tahay haddii imaamku uu ku qoro jihaadka qofka shakhsigaas fardu caynuu ku noqonayaa safka haddii uu xaadiro inuu baxo looma ogola fardu cayn buu ku noqonayaa cadowgii haddii uu galo dhulkii muslimiinta oo diintii aynan ku dhaqmi karin muslimiintii iyadana fardu cayn buu ku noqonaa dadkaas meeshaas joogo qof qof waxay ku daraan midda afaraad haddii jihaadku u baahan yahay farsamo hal qof markaa uu yaqaano qofkaasi marka farsamadiisana baahisha islaamku u qabo isaga waajibuu ku noqonayaa gaar ahaan weliba fardu cayn meelahaas ayuu noqdaa laakiin sidiisa guud isagu waa fardu kifaaya a'imaduna marka sidaasaa qowlkoodu u badan yahay aayaddu marka waa aaya muxkama mansuuqa maaha kitaabadanuna marka ay xaalaadkaas aynan jirin kitaabo oo waxaa weeyaan kifaa fardu kifaaya w ayb marka meeshaa markii la fiiriya de jihaadku iyo salaada isku mid ma noqonayaan jihaadka iyo soonkana isku mid ma noqonayaan labada maxaa yeelay isaga jihaadka aslan sidiisaba fardu kifaayo wa salaada laakiin adiga cidna kaama tukan karto qof kasta gaargaara looga rabaa mararka qaar dad baad arkaysaa waxay leeyihiin salaada siduu farad u yahay ayuu jihaadku farad u yahay soonku siduu farad u yahay buu u yahay kutibaa la yidhi meeshaana kutibaa la yidhi de labada kutiba isku mid maaha midna fardu kifaaya wax la yidhaahdaa jiro midna waa fardu cayn jihaadka isaga sanadkii mar ayaa uu farad yahay marka la baxaayo ama sanadkii laba jeer markay u badato awalaa yarawna anahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan ow maratayni laakiin salaada sanadkii mar ama laba farad iyada maaha mar walbaana qof qof baana dadka loogu waajib yeelay ayb marka xaalaadkaas aan sheegnayna waxaa dhacdo inuu fardu cayn uu noqdo ayaa iyadu markaas jirto ayb cataa isaga aayadda wuxuuba leeyahay saxaabaduu farad ku ahaa dadka kale sunnuu u yahay qowlkaas ibnu naxaas aad buu u weeraray wuxuuna yidhi aad buu daciif u yahay waana ka muuqataa dabcan dacfiga kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray alqitaalu dagaal baa lagu qoray lala dagaalamo acda cadowgiinna wa huwa kurhun lakum walxaal baa lagu qoray huwa qitaalkuna kurhun mashaqo uu yahay lakum calaykum korkiinna maal ayaa baxaayo dhaawacaa bax ayaa dhacayo nafaa ku go-do mashaqada marka waa taas ayb amaba aada dhibsanaysaan dhibsigana maaha faradka alle in la diidaayo mu'miniintu diidaayaane ee nafta iyo dabcigaa xoogaa uu ku adag yahay baqawi saasuu yidhi alimaamu lbaqawi wa casaa waxaa xaqiiqo ah oo dhab ah an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay shaygaas marka waa maxay waxay tahay masha jihaadka mashaqada uu leeyahay ama yacni qitaalka alla idinku farad yeelay inaad kahataan oo aada nacdaana la arkaa wa huwa walxaal huwa isaguna qitaalku khayrun lakum ku idin khayr badan uu yahay ayb wa casaa waxaa dhab ah an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay oo ah in layska dhaafo jihaadka oo isaga dhanba marka mucadal laga dhigo wa huwa isaga kaasina walxaal huwa shaygaasina sharun lakum uu idin yahay shar wallaahu alla yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin yacnii alla wuxuu ogyahay maslaxadiinna jihaadka mashaqaa ku jirto haddii laga tagana mashaqaa ku jirto labada mashaqo ama labada dhibna yaa daran alla wuxuu tilmaamayaa ka tegistiisa dhib badan midda ka imaanaysa leanna rasu ra-sul mri oo islaamkii abaa lagu weynaa haddii laga taga oo dad baa diinkii laga fidnaynaa shaqsigii waxaa laga yaabaa diinkiisii sidou rabo inuunan ugu dhaqmi karin yacni sidii alla u amray meeshaasna marka naqsi xagga diinta imaanaysa laakiin isaga dhibaatada ou wato naf unbaa go-ayso dadka qaar kuwa dhaawacmaayo maal baa ku dhammaanayo naf iyo maalna iyo mafsadada nafta iyo maalka ku imaanaysa iyo midda diinka ku imaanayso tan diinta ku imaanaysaa daran marka macnaha iyo fiqiga aayadda saas wa ayb shay marka ma jiro isaga dhib la-aan ah dhib buu wataa laakiin dhibkiisa waxaa ka yacnii dhibkiisaa la qaatay maxaa yeelay ka tegistiisa dhibka ku jiraa badan dayaacu diin ayaa marka ayaa imaanaya ee haddii diinku dayacmana nafna waa dayacmaysaa iyada lafteeda naftiina ma dhaqmayso ayb axkaamtii marka aayaddaani waxay tilmaamaysaa inay dhici karto ee labada shay mar walbo haddii maslaxo iyo mafsado jiraanna miisaan ayaa sharcigu saaraa hadday laba mafsado yihiinna miisaan buu saaraa oo midda markaa fudud ayaa la qaataa mafsado markaan leenahayna waa xun yahay ma aha ayb ee waxaan ka hadlaynaa sida daahirkee muuqato yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ishahri alxaraami bishii xurmada lahayd yani bilihii xurmada lahaa asha jinsiyo waay qitaalin bay ku weydiinayaan can qitaalin dagaal bay ku su-aalayaan fiihi bilaha xurmada leh dhexdooda la dagaalamo qul waxaa tidhaahdaa qitaalun dagaal fiihi la dagaalamo bilaha dhexdooda kabiirun waa weyn yahay waa arrin weyn wasaddun reebid annaasa dadkii laga reebo can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa laga reebo waalmasjidi alxaraami masjidilxaraamkii laga reebo wa ikhraaju ahlihi ehelkiisii masjidulxaraamka dadkiisii bixintooda minhu masjidilxaraam laga bixiyo wa kufrun gaalnimo bihi bilaahi alle lagu gaaloobo ayaa akbaru weynin badan cind allahi ilaahay agtiisa aayaddan sababu nusuulkeeda marka la fahmaa meeshay u socoto la garan karaa sariyo waxaa jirtay nebigu ou diray oo cabdullaahi ibnu jaxash ou amiir uga dhigay sariyadii markay baxeen jumaada al aakhir bay baxeen aakhirkiisii rasuulka sal alla ly slam warqaduu u dhiibay cabdullaahi ibnu jaxash wuxuu ku yidhi warqadan ha furin meelheblaaye markaad tagta fur waxa ku qoran fuli waa qaaday sidii buu yeelay meeshii markay gaareen warqadii baa la furay amar nebi ayaa ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam dadkii marka waa u akriyey dhammaantood way baxeen laba qof unbaa ka soo laabatay iyagii markay baxeen ayaa waxaa dhacday qolay marka dagaal uu dhex maray waxay dileen ibnulxadrami camru bnulxadrami ayay dileen nin la yidhaahdo markaas ay dilaayaanna bisha rajab ayaa bilatay oo kow ahayd iyaguna ma ogeyn waxay u haystaan jumaad al aakhir in lagu jiro weli kowdii rajabna waa tahay xaqiiqda mushrikiintii maka markay maqleen waxay yidhaahdeen moxamed iyo asxaabtiisa diinay sheegayaan bilihii xurmada lahaana waa kaasaa waa dad bay dilayaan markaas arrintaabaa marka ay ku ceebeeyeen allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuu leeyahay bilaha xurmada leh in la dagaalama waa arrin weyn waa sax laakiin waxaa ka daran allihii xurmada u yeelay in lagu kufriyo waxaa ka daran masjidulxaraamkii xurmada lahaa iyadoo bil xurmale la joogo in nebigii loo diido iyo dadkiisii in nebigii laga soo saaro magaaladiisii maka ee xurmada lahayd arrimahaasoo dhanaa marka loo looga looga hadlay marka waxaa la leeyahay tani hadday weyn tahay idinkaba arrimo waaweyn baad ku dhex jirtaan ayb macnaha marka aayaddu sidaas aayaddan marka muxkama miya mase waa mansuuqa mar walba muxkamay mansuuqa waxaan ugu jirnaa waxaan ka hadlaynaa axkaam wa nasqiguna axkaamtau ku jiraa badana aayaddan marka aaya muxkama miya oo waqtiga bilaha xurmada lee afarta ah dulqacda dulxija muxaram iyo rajabu mudar afartaa bilood in la dagaalamo oo dagaal la bilaabo muslimiintu ay bilaabaan sida aayaddan tilmaamaysa miyaayo ma bannaana miya sideeda mase waa la nasakhay akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa la nasakhay xilli kastaana lawlala dagaalami karaa markaas gaalada waxaana marka aayadda lagu nasakhay ay tahay suuratu tawba aayadaha ku jiro waqcuduu lahum kula marsad faida insalaqa alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wkhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad iyo waqtuluuhum xaysu faqiftumuuhum aayaadkaasaa lagu nasakhay lianna aayaddu waxay tilmaamaysaa heshiisyadii jiray haddii ay dhammaadaan qoladii afar bilood la siiyey afartii bilood ha loo dhammeeyo heshiisyadaa markay dhammaadaanna meel walba kula dagaalama iyo waqti walba marka calaa qowli akari lmufasiriin dagaalkan marka isaga jihaadka muslimiintu way qaadi karaan bilaha xurmada le dhexdooda aayaddaanna marka waa mansuuqa ayb ibnu caashuur asaga wuxuu ku daraa wuxuu yidhaahdaa dagaalka ma'duunka waa la ogolyahay dagaalka bannaan sharciga waa la ogolyahay laakiin dagaalkii aan bannaanayn awal bilahan xurmada lehna waa kasii daranyahay yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ishahri bilihii alxaraami xurmada lahaa qitaalin bay ku weydiinayaan ka bedel qitaalin ayay ku su-aalayaan dagaal fiihi bilaha la dagaalamo ayay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaahdaa qitaalun dagaal fiihi bilaha dhexdooda la dagaalamaa kabiirun arrin weyn waaye wasaddun warkaas waa dhammaaday marka war cusubaa bilaabmayo wasaddun celin diidid annaasa dadkii loo diido can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa laga manciyo loo diido wa kufrun gaalnimo bihi billaahi alla lagu kufriyo waalmasjidi alxaraami can sabiilillaahi ku cadfan tahay wa saddun celin dadkii laga celiyo can ilmasjidi alxaraami masjidulxaraamkii laga reebo wa ikhraaju ahlihi wa ikhraaju ahli lmasjidi alxaraam dadkii masjidulxaraamka dadkiisa ahaa sida nebiga asxaabtiisa bixintooda la bixiyo minhu min almasjid alxaraami laga bixiyaa akbaru ka weynin badan cind allahi ilaahay agtiisa ka weyn meeshaas marka waxaa laga qaadanaa mar walba cadowga ilaahay iyo diinta dadka muslimiinta daldalooladooda iyo qaladaadkooda iyo waa fiirina mar kastaana qalad marka uu helo aad buu u bumbuunina ayb laakiin allah wuxuu tusaaleynayaa qaladkaas muslimiinta gelayaan waxaa ka weyn midka aad idinka ku jirtaan macnahana ma ahan muslimiinta in qaladka loo taqriirinayo isaga socda in la leeyahay qaladka waa in laga istaago qaladkiisana la ogaado lagana baxo ilaahayna looga toobadkeeno laakiin qaladkan muslimku leeyahay ma keenayso kufrigii inuu wax fiican yahay ayb marna ma keenayso ayb waalfitnatu marka waa in la yska ilaaliya wax gaaladiiba farxad gelinayo ay dhici karto inay iyaga marka xujoya wax ka dhigtaan rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan alla waa ka dhahay ilaahay ilaahu yacni fitnaha nooga yeelin kuwa gaalada korkooda labada tafsiir ee ku jirta mid ka mida wuxuu leeyahay muslimiintiina intay qalad galaan gaaladii diinta ay kusoo geli waayaan oo iyagii marka diinta ay sadi muslimiintii noqdaan qaladkooda ou noqdo qalad diintii looga tago lama rabo kaas meelahaasaan kusheeg ku sheegi doonaa waalfitnatu fitnada shirkiga waayo fitnada iyo gaalnimadee ama qof muslim oo diinkiisa laga fitneeya akbaru ka weynin badan min alqatli dilka dilka ibnulxadrami la dilay iyo shirkiga shirkigaa weyn ayb walaa yazaaluuna ka tegi maayaan iyagii gaaladii yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa intii yarudduukum ay idin celinayaan can diinikum diinkiina xaggiisa ay idinka celinayaan in istataacuu hadday karaan oy awoodaan waman qofkii yartadid noqdo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka noqdo oo ka laabto fayamut dhinto walxaal huwa isaga oo kaafirun gaal ah dhinto fa ulaa'ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashooda fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhira wa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waaye fiiha fi nnaari naarta dhexdeeda kuwii ku waaraya waaye algana marka fasaadkii gaaladu alla ka warramayaayo wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna ka tegi maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yarudduukum ilaa ay idinka celinayaan can diinikum diinkiina xaggiisa ay idinka celinayaan oo xaggay idin gelinayaan marka kufri iyo gaalnimo in istataacuu haddii ay awoodaan oy karaan haddii haddayba istidaaco u helaan ka gaabin maayaan waayo arrintaas waman yartadid qofkii noqdo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka noqdo fayamut dhinto shardigii baa weli socdo walxaal huwa isaga oo kaafirun gaal ah dhinto fa ulaa'ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashooda fi dunyaa iyo waalaakhirati adduunya aakhirada wa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waaye fiiha fi nnaari naarta dhexdeeda halkan marka alla aayaddan wuxuu uga warramayaa riddada iyo qofka inuu islaamnimada ka noqdo laba xugun oo ka dhalanayso labadaa xugunna waxa uu waxay yihiin acmaashoodii ay sameeyeen markay muslimiinta ahaayeen waa baaba-aysaa aakhirana waxay ku waarayaan naarti oo laga soo saari maayo ayb ridda marka maxaa iyada la yidhaahdaa waman yartadid baa halkan alla uu leeyahay riddada waxaa la yidhaahdaa qaطcu lislaami biniyatin aw qowli kufrin aw ficlin ayb sawaaءn qaalahu istihzaءa aw cinaadan aw ictiqaadan macnaheedu waxay tahay islaamka oo la jaro qofkii inuu islaamkii gooyo muxuu ku gooynaa niyo ama war ama qowl gaalnimo ah ayuu ku gooynayaa ama ficil gaalnimo ah buu ku gooynayaa ama nin iska dheeldheelaayo ha noqdo ama madaxadayg ha u yeelo ha aaminsanaado ama yuunan aaminsanaanin marka lasoo koobo yacni riddadu xaqiiqadeedu saas waayo dayib waxay ku dhacdaa qof muslim ahaan jiray awal ama hooyadiis iyo aabbihiis muslimiin ay ahaayeen oo iyaga nikaaxoodii ku dhashay markuu qaangaaro hadduu diinta ka baxo qofkaasina kaafir asliga ma noqonayo min hunaa meeshaan kufrigu laba u kala baxaa marka kufri asli iyo kufri daari kufriga asliga waa laba gaalaa kay iska dhalaan oo sidaas yacnii isagii gaalnimadoodiio kala wato ama qof aan hadda ka horba weligiiba islaamin waalidkiina muslimiin aynan ahayn qofkaasi oon islaamnimaba loo xukumin weligiis kufriga uu ku jiro waa kufri asli kufriga daari'a ahna waa midka gadaal ka yimaado wa walciyaadu billah tacriifkaas marka waxaa ka soo baxaya markiiba waxaa ka soo boodaayo riddada ama gaalnimadu waxay noqotaa marna qowl ayay ku timaadaa marna ficil keligiisa marna qowl iyo ficil laysku daray marna ictiqaad keligiisay ku timaadaa keliya maahan ictiqaad bis ma ah ayib walidaalika marka aimadu sidaasna marka aaday ugu uga hadleen in la yidhaahdo marka gaalnimadu waa ictiqaad bis qalbiga uun wax laga ictiqaadiyo waayo in la dhahana waxay keenaysaa waa qowl murji-adu ay leedahay kufriga ictiqaadna waa waa ka dhacaayo haddaad aaminto wax in la aamino ay ay ay yacni wax in aan la aaminin ay ahayd haddaa aaminto waa kuwa gaaloobaysaa wixii la rabay yacni inaad aaminto haddaa ka tagtana oodan rumayninna waa waa waa yacni kufri ictiqaad xaggiis ka yimid waay haddii aad niyeysato berri ama berri dambe ama sanada dambe ama labaatan sano kadib inaad gaal noqotona markaasaad gaal noqonaysaaba leanna maxaa yeelay ictiqaadkii baa gaalnimadii ay gashay mararka qaarna wuxuu ku imaadaa qowl bis qofka uu la yimid oo qowlku markuu ka imaanayo waxaa ka mid ah dee nebigu inuu caayaba qofka aayaddii waxay ahayd walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunaa nakuudu wanalcab qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum nimankaa marka kufrigooda hadal bis aha hadal nebigay caayeen iyo asxaabtiisa waa ku ridoobeen waa hadal bis qalbigooda iyo lagama sheekaynin idan marka qofka shay qowl ana mukafir waa noqdaa hadal wou noqdaa wax lagu gaaloobo ficilna sidoo kale wou noqdaa wax lagu gaaloobo oo qofkii haddii uu ficil gaalnimo a la yimaado waa kufrinaa biduuni ictiqaad iyadoon loo laabanin kitaabkiibuu qashin kuri ku riday sanamuu u sujuuday ficil wuxuu la yimid aslul iimaan iyo isaga uuna isqaabili karin daabitku saas alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa asalaah wa xukmu taarikiha wuxuu yidhi wa amaa kufru lcamali fayanqasimu ilaa maa yudaadu liimaan wa ilaa maa laa yudaaduhu fasujuudu lisanami walistihaanatu bilmusxafi wa qatlu nnabiyi wa sabuhu yudaadu liimaan ficilka qofka samaynayo hadalka uu dhahaayo iyo aslul iimaan hadday iska hor imaanayaan oo ay isdiidayaan ficilkaas waa mukafir qowlkaasna waa mukafir hadduu doono qalbiga ha- waxaan ka aaminsanahay isagu haddii uu doono ha yidhaahdo sidaasna marka waxyaabo badan oo macaanidaasoo kalena ijmaaca ku soo arooray isxaaq bnu raahuuya wuxuu yidhi wa mima ajmacuu calaa takfiirihi waxakamuu calayhi kamaa xakamuu cala aljaaxidi falmu'minu aladii aamana biاllahi tacaala wbima jaءa min cindihi uma qatla nabiya aw acaana calى qatlihi wain kana muqira wayaqulu qatlu اlanbiyaءi muxaramu fahuwa kafiru wakadalika man shatma nabiya aw radda calayhi qowlahu min gayri taqiyati walaa khawf marwasi tacdiimu qadri salaadkuu ku sheegay aduu wararkaas oo dhan waxay tilmaamayaan qofkii ictiqaadkiisii oon la ogeyn haddii hadal kufriga ka yimaado isagoo og warkaasi inuu kufri yahay aan lagu qasbin ee doortay qowlkaas mukafirkaa uu gaalaysiinayaa qofka ayb ficilna waa lagu gaaloobaa ictiqaad keligiina waa lagu gaaloobaa ayb meeshaa marka iyadu sidaas waay alxaafid ibnu xajar kitaabu likraah wuxuu yidhi alkufru yakunu bilqowli wاlficli min gayri ictiqaadin waqad yakunu bictiqaadin ayb taas marka meesha aan uga baxno xaqiiqada riddadu waxay tahay islaamkii in la gooyo maxaa lagu gooynayaa hadal gaalnimo ah ficil gaalnimo ah ictiqaad gaalnimo ah ayb maxay ku sugnaanaysaa iyada waxay ku sugnaanaysaa shayga horta qofka lagu gaalaysiinaayo waa in alle iyo rasuul ay gaalnimo shaygaa ku sheegeen leanna waxaa la yidhaahdaa kufrigu waa xugun sharci ah allah iskale rasuulkiisa iskale iyaga unbaa waxaan waa gaalnimo gaalnimo maahan alle rasuul unbaa dhihi kara meeshaa marka waxay tahay adiga rabitaankaaga iyo yacni shahwadaada iyo hawadaada iyo waxba kuma gaalaysiin kartid taas waa koow midda labaadoo kalena wuxuu ku sugnaanayaa shaygaa markuu qofka ku dhaco inuu isagu qirto ama laba markhaati ah ay soo istaagto oo weliba cadli ku sifaysan ayb isagaa qirtay waa lagu markhaati furay warkii ama ficilkiina waa mukafir riddadii waa sugnaanaya markaas ayb cunugii ilmo yar iyo qof waalan iyo qof la qasbaayana ridda kama ansaxo cunug yar oo aan qaangaar ahayn aduu gaalnimo ku dhawaaqo ma la dilaayo riddo iyo wax ka ansaxaya isaga male qof waalanna sidoo kale wa ninka mukraha ah ee la dirqiyey ee la qasbayna ridda kama ansaxaysa ayb ikraahuna de wuxuu leeyahay dawaabid sharaxa kitaabulikraaha ibnu xajar ku sheegay qofkan adiga ku qasbaayo awooddii waa inuu leeyahay adigii waa in si aada uga baxsatoo kale aanay jirin waa inuu kugu samayn karo waxaas waxyaabahaas weeyaan adiga ayb xukunka marka imaanaayo marka ay ridda xasisho xukunka imaanayo waxaa weeyaan koow waxaa waajibayo ninka qofkaa dilkiisa oo nabiga sal ll l slam wuxuu yidhi man badela diinahu faqtuluuh qofkii diinkiisa bedelo dila ijmaacu ahlilcilmina sidaas waaye mas'aladan mas'alo ijmaaca waaye maahan mas'alo oo iska khilaafi ah iyo ma aha sababkuna waxay tahay xukunkan alla u jideeyey diinkaa la ilaalinayo wax laysaga ciyaaro oo maantana lasoo galo berri laga baxo ma la rabo qofka marka hore ikhtiyaarkiisu kusoo gela laakiin ciyaar ciyaar iyo dheeldheel maya maya dilkaasina maadaama uu ka mid yahay xuduudda wax ka mida uu yahay suldaanka ama naa'ibkiisa laga rabaa waajibkaa wuxuu saaran yahay qofka markaa suldaankii ama naa'ibkiisii waa in maxkamad la keeno qofkii la xukumo ama markhaati ama iqraar lagu xukumo markaas sidaa dilkii loo xukumo dabadeedna sidaas lagu dilo leanna maxaa yeelay xuduudda haddii aan sidaas la yeelin nin kastaa ninka kale ayuu leeyahay anaa og waa gaaloobay qofkan adiga ogaalkaagu inuu jiro iyo inuunan jirin waxaan aada gaalnimada u haysato inay gaalnimo tahay inaynan ahayn lama ogaan karo nin allaale ninkii raba inuu wax dilo gaalow ahayo dhahaya ayb sharci iyo caqli waxaa tilmaamayana ma jiri ma jiraan waxaa laga yaabaa bacdi innaas inay usoo deliishadaan qisadii ninkii indhoolaha ahaa ee isaga marka waranka ee ku muday naagtii umuwaladkii addoontiisii ahayd ee nebiga cay jirtay warankiibuu ku muday sidaasay marka ku dhimatay nebigana dhiiggeeda waa hadar buu yidhi arrintaa laba arrinaa marka ayaa laga leeyahay midda hore waxa ay tahay sida nusuustu tilmaantay sayidku addoonkiisa waa ku fuli karaa xuduudda sayidku addoonkiisa xuduudda waa ku fulin karaa laakiin dadka axraarta ayaga iskuma fulin karaan waa in maxkamad la helaa iyada ayb oo nusuus haabit ah oo saxiixa soo aroortay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalama iyo saxaabadaba ka timid xuduudda ku ooga addoommadiinna ayb arrinka kale labaadna waxa uu yahay qofkaasi haddiiba la hareer maro oo qofkii ay sugnaatay gaalnimadiisii qof baaba isaga xadgudbay waa dilay isagaa iska tashaday waa dilay haddii ay soo baxdo ninkaasi inuu macsuumu demi ounan ahayn ninkaasi loo qisaasi maayo isaga haddii la doono habaa la xabiso ama si kale ha loo yacni canaanto maxaa yeelay qofkaani qof macsuumu demi ah oo loo qisaaso ma dilin laakiin midaan ka hadlaynaa waxay tahay waxaani sugnaanshadeeda iyo fulinteeda yaa iska leh waxaa iska leh ciddii iyada markaas maxkamadda maxkamad joogto ee markaas awood leh qoladii marka awoodda leh iyaga maxkamad inay keenaan iyagaa laga rabo ayib laakiin aaxaadu nnaas wax waajib ku ah ma aha ayib mas'alo kale oo ku tacalluqda baabkan waxay tahay hal yustataabu saaxibuhaa gaalnimow waa muslimow ahaa waa gaaloobay waa sugnaatay inta aan la dilin towbada ma loo bandhigaha masalada a'immada waa isku qabteen imaam maalik imaamu shaafici imaam axmed waxay ku tageen inay istitaabadu waajib tahay waxayna ka qaateen cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu bisanadin saxiix waxaa sugnaatay inuu yidhi dad la dilay oo ridoobay ayuu ayaa jiray markaasuu yidhi hallaa xabastumuuhu alaaata ayaam saddex maalmood maad xirtaan wa adcamtumuuhu fii kulli yowmin ragiifan maalin walbaana xabad rooti maa siisaan lacallahu yatuub fayatuubu llahu calayh inuu towbad keenaa laga yaabaayo wax ku khilaafay saxaabadana ma jiraan cumar idan marka istitaaba waa loo baahnaana saddex beri qaar baa sheego qaar maalin sheego qaar ilaa bil bay gaarsiiyaan sufyaanu thawri oo kale wuxuu leeyahay weligiis waa xabisnaana ilaa uu xabsi uga dhinto laakiin sida xooga badan uun waxay tahay saddex maalin iyo wax lamida in laga towbada loo bandhigo ayib mas'alo kale waxay tahay riddadu nooc kastooy tahay istitaabo may u baahan tahay iyadaa laba iyadaa riddada iyo bacdi alculamaa ay laba nooc u qaybiyaan midna iidaa iyo dhib ayaa la socdo midna waa mujarada can iliidaa ninkan diintou ka baxay cid gaaroo dhib ku haya male laakiin ka noocaas istitaabo in la weydiinayo iyada waa xoog badan tahay laakiin midka riddadii wax kale ku darsaday waa gaaloobay rasuulkii buu caynayaa matala ama wuxuu ku gaaloobay baaba ahba rasuulka caydiisa kaasi towba ma la weydiinayaa maya kaas taxqiiqu wuxuu keenayaa isagu towba ma la su-aalaya kaas maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam nimankii curaniyiinta ahaa ee geelana qaatay rasuulka qowsaarkiisiina dilay diintiina ka baxay waxay isku dareen gaalnimo iyo dhib qof muslimay dileen xoolihii waa dhaceen kuwa noocaasa rasuulka sal alla ly slam markii lasoo qabtay wax towba a ma su-aalin waa laayey waa guray waa dilay riddadu marka haddii dhibaatadaa oo kale ay la socoto istitaabo ma loo baahnaanayo ayb aadna waxaa uga hadlay mas'aladaas ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim lmasluul calaa shaatimi rasuul ayb mas'ale marka iyadana waa taasaa mid kale axkaamta riddada waxaa ka mid ah aayaddan labada xugun oo ay sheegtay qofku haddii uu ridoobo oo diintii ka baxo camalkiisii waa burayaa ayb camalkaas buraya marka aayaddan hadda sida daahirka ka muuqato shardi baa ku xiran shardigana wuxuu yahay inuu ku dhinto iyada fayamut wa huwa kaafir imaamu shaafici marka sidaasuu qabaayo wuxuu leeyahay qofku hadduu diinta ka baxo soo laabto camalkiisii hore waa usoo laabana baaqi waa waa u jooga imaamu maalik laakiin wuxuu leeyahay maya camalku waa buraa bimujaradi riddati buu ku buraa inuu ku dhinto shardi ma aayaddii wuxuu soo qabsanaya lain ashrakta layaxbatanna camaluka laakiin sheekh maxamed alamiin shanqiidi iyo aimada badankood waxay leeyihiin aayaddaas waa mutlaq midaanna waa muqayad yuxmalu lmutlaqu cala almuqayadi marka camalka waa buraa waa goorma markuu ku dhinto sida shaafici baa toosan xoog badan labadaa marka mas'alo waxaa ku dhisan mas'alo xugun baa ku dhisnaanayo ah ninkaani hadda ka hor waa soo xajiyey maalan xajkii buu soo gutay markuu soo gutay kadib buu walciyaadu bilaahi u ridoobay diintii buu ka baxay wax soo laabtay haddana ninkaa xaj labaad ma laga rabaa calaa qowli imaam maalik wuxuu leeyahay kii hore waa tegey min jadiid xaj cusub waa inuu la imaado calaa qowli limaami shaaficina wuxuu leeyahay maya xajkii horaa u taagan leanna kuma dhiman inuu leeyahay riddada isaga waa ka soo laabtay masaladaana marka taasaa ku xiran ayb maalkiisa maalkiisa iyadana see la yeelayaa marka maalkiisa sida xooga badan madhabta shaaficiyada waxay tahay in waa mawquuf waa laga qaadayaa meelha la dhigaa wixii uu ku dhinto ayaa la fiirinaa marka hadduu riddadii ku dhinto maalkaas baytulmaalka iskale waa fay lilmuslimiin haddii uunan ku dhimanin ee uu soo towbad keeno u muslimo maalkiisii waa la siinaya oo loo celina ayib marka uu ku dhinta marka gaalnimadaas ma la dhaxli karaa maya qof muslimana ma dhaxli karo gaal kalena ma dhaxlaayo baytulmaala iska leh sida xooga badan aqwaal kalena waa jiraan ayib nikaaxiisa see noqona nikaaxiisu waxaa weeyaan kii hore u jiray waa waa go-ay ayb kaasi markaa waa istaagayaa haween haddii uu qabay nikaaxi waa joogsanaa intii cidda cidday bilaabaysaa dabcan intaa ciddada ay ku jirta hadduu soo laabto de wixii nikaaxi waa jooga ciddadii markay dhammaatana welina uu riddadii ku jiro khalaas waa dhammaatay nikaax cusub ma geli karaa marka qofka diinta ka baxo maya maxaa yeele qofka gaalnimada ku yani xukunka gaalnimada uu ku dhacay bacda alislaam qof muslimana ma guursan karo gaal asliyana uma bannaana ayagana isuma bannaana ayb halkaasuu iska taagnaanaya leanna xaalkiisu xaal aad u xun waayo waa qof dhintay qofkaasna ayb markuu diinkii iimaan intuu dhadhamiyey uu ka laabto ayib intaa ka bacdi marka xukun kale wuxuu yahay ama mas'alo kaleo ku tacalluqdo qofkii gaalnimadii waa ku dhacay ama qowl gaalnimo keenuu keenay la yimid ama wuxuu ku dhacay ficil aslul iimaan ka hor imaanayo gaalnimadii waa waa ka dhacday qof kastoo gaalnimada ay ka dhacdo gaal miyuu noqona isaga qof kastoo gaalnimo la yimaado xukunkaa gaal inuu yahay maku dhacayaa waa mas'alayadan in aada loo fahmo u baahan mas'aladaas waxay ku xirnaanaysaa istiifaau shuruud wa intifaau lmawaanic xugun kasta oo diini ana shuruuddiisa waa in la helo mawaanicdiisana la waayo salaad xaj jihaad wax kasto leanna shaygan marka xukunka uu xukunka uu leeyahay uu qaadanaayo xukunkaas shuruud baa ku xiran mawaanicna waa waa in laga waayaa qofkaas wax ma jiro shuruud ka qaali ah maanicna ka qa mawaanicna ka qaali noqonaayo ma laha ayib shuruudda marka qofka mucayankae hebel waa gaal kaafir waayo gaalnimaa ku degtay ama waa murtad marka la leeyahay waxay u baahanaysaa afar shardi hadda waxaan ka hadlayaa waa qofka mucayanka cali iyo faarax iyo ayaa la kor saaraa gaalnimo shuruud afara waa in la helo ayb shardiga koowaad waxay tahay alcilmu qofkan waxaan uu ku dhacay inay gaalnimo yihiin waa inuu cilmi u leeyahay haddii uunan cilmi u lahayn jahligu waa laysugu cudur daaraa jahligaas cudurdaarkiisana isaga laftirkiisa hal xaalad male jahliga masaa-il aan laysugu cudur daarin oo aan jaahil laga noqon karin dadka qaar aynan ka noqon karin baa jiri karto tafaasiil baa ku xihan laakiin cumuuman cilmigu waa manaaqu takliif cilmi kow marka waa inuu jiraa ayb cilmi marka maxaa kasoo horjeedo jahli jahligu waa maanic marka qofka gaalnimaduu ka baajin karaa jahliga ninkii isgubay ee yidhi haddaan dhinto halay gubo haddii ilaahay uu isoo saaro oo i awoodo waxaan ka baqayaa buu yidhi hadduu alla i awoodo awoodba ii yeesho oo isoo bixiyo inuu i cadaabo marka waxaa ku jirta warkiisa lain qadarani allah haddiiba alla uu awood ii yeesho inuu isoo bixiyo marka bachiga al soo bixinta alle uu mowtada soo bixinayo in laga shakiyaa waa gaalnimo waa gaalnimo ninkaa waa ku dhacay kufrigii waa ku dhacay laakiin waxaa loogaga kor yeelay jahliga bal xadiidka waxaa ku jirta inuu alla u dembi dhaafay ninkaa in jahli loogu cudur daarayna kitaabu listiqaama u ibnu taymiya ku tilmaamay ayb ibnu xajar laftiisa fatxulbaariga iyo waa uga hadlay masale aimada agtooda mashhuur ka ah waay ayb tan labaad waxa ay tahay shardiga labaad qiyaamu lxuja qofkaani inay xujada ku oogantay qiyaamu lxuja marka waxaa kasoo horjeeda dabcan haddii ta'wiil iyo wax lamida uu haysto ta'wiilku waa loogu cudur daara sifaadka ilaahay dad diida ayaa jiray xilligii salafka ila alaanana jiraan alla tilmaan oo isku sugay fil qur'aan ninkii dafiro oo inkiro waa gaalnimuu ku dhacay haddana maca daalika maxaa ay gaalo u noqon waayeen ta'wiilka isaga wuxuu isleeyahay aayaddan sidaan ma aha macnaheedu si kale waayo isleeyahay qudaamatu bnu madcuun qisadiisana waaba u daliil xilliga cumar dhacday qudaama wuxuu sameeyey khamriyay cabeen isagay dhowr nin khamrigaa markay cabeenna waxay sheegeen inuu xalaal u yahay khamri in la xalaashado waa kufri cumar markii loo keenay waa dhegaystay markaasay yidhaahdeen allaan maqalnay oo dhahaayo laysa calى اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxu fima طacimuu إida mataqow waaamanuu wacamiluu الصaalixaat aayaddiiba waxay ka fahmeen qofkii alle iyo rasuul rumeeyey iimaan laga helay camal saalixa laga helay wuxuu cuno dhib ma laha marka annagana muuminiin aan nahayay dheheen khamrigaan aan cabaynaa dhib ma laha aayaddaasaa marka qalab ay u fahmeen aayadda macnaheeduna waxay ka warrameen dadkii dhintay intaan khamrada la xarimin calooshoodo khamradii ku jirta dhintay ayaa laleeyahay dembi looma haysto leanna xaaraanba maba ahaynba markaas ayb cumar marka wuxuu yidhi u caddeeya aayadda macnaheeda hadday markaa kadib warkoodii kusii adkaystaan dila buu yidhi maxaa loo dilaa marka kufri markaas leanna xujadii baa oogmaysa markaas bacda albayaan xujadii baa oogmayso haddii ay ka soo laabtaanna nin muslimoo khamri cabay oo kale ku dhufta intii jeedalada lagu dhufan jiray ku dhufta marka qiyaamu lxuja laabudda in la helo tan saddexaadna shardiga saddexaad waxa uu yahay alqasdu waa in la helo qofkaani shaygan mukafirka ah waa inuu u qasday shayga u qasday marka maxaa kasoo horjeedo hilmaanuu ku sameeyey amase carabkaa ka boobay qowlkii kufriga ahaa qasad ma jiro ma lagu gaalaysiinayo qofka leanna xadiidka ninkii nebigu ka warramay wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahu addoonkaygaa tahay anna rabbiga ayaan ahay ninkii yidhaha ilaahay addoonkaygaa tahay soo gaalnimo ma aha haddana maca daalika nebigu wuxuu yidhi akhda'a min shiddati alfarx khatu marka waa maanic qasadkuna waa shardi qasadkaas marka wax yar waxaan rabaa inaan iftiimiyo qasadka dadku laba waxyaabooday ku qaldamaan qof baa wuxuu u haystaa marka alqasdu la leeyahay ninkan inuu gaal noqdo inuu u qasdo shardi maahan taasna maya qasadka la sheegaa waxay tahay camalkan mukafirka markuu samaynaayey waa inuu is-ogaa can qasdin u sameeyey bis ee maahan inuu gaalnimada rabo asaga shardi maahan taasna haddii uu shaygan gaalnimadaa ku dhawaaqay asagoo og carabkiisii aan ka boodin hilmaansanayn ee kadib uu yidhaahdo war anigu waxaan waa ugu talagalay laakiin inaan gaaloobo ma rabin taas shardi maaha aada imaamu abu jacfar dabari baa aada ugu arrinkaa uga hadlo kitaabkan kitaabu istitaabati lmurtadiin saxiixulbukhaariga sharaxa ibnu xajar aada ugu keenaa ayb waxayna ka soo qaataan khawaarijta markii laga hadlaayey waxaa ku jirtay khawaarijtu waxay isku haystaan anahum calaa shay yamraquuna min alislaami kamaa yamraqu sahmu kamaa yamruqu sahmu min alramiyati iyaga marka aada gaal noqotaan isma dhahayaan laakiin diintiina waa ka siibanayaan baa la leeyahay marka shardi maaha inay gaalnimada rabaan qasab maaha shardiga afaraadee ugu dambeeyaa wuxuu yahay an yakuuna mukhtaaran qofka gaalnimada markuu ku dhacaayo waa inuu doortay mukhtaar mukhtaar maxaa ka soo horjeedo mukrah inuunan ahayn waa inaan la dirqinin haddii la dirqiyo qofkaasi ma la kor saaraayo riddi man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadb min allahi walahum cadaab cadiim afartaas waa shuruud alcilmu qiyaamu اlxuja alqasdu iyo alikhtiyaar afarta ka soo horjeedana waa mawaanic afartaan in laga helo mawaanicdaas la waayo mid ka mida mawaanicdan haddii laga helo ninkaasi gaalnimada waa ku dhacay laakiin gaal ma dhahayno ayb adiladan aan tilmaamayno dhanaana tilmaamay ayaa tilmaamaysa iyadana waxa yar waxaa u baahan in la iftiimiyo mawaanicdu ma ku jirtaa qofkaani adduunyo rabaa gaalnimadii waa ku dhacay waa og yahay laakiin adduunyo iyo waxaasuu ka raadiyey iyada cudurdaar ma noqonaysaa maya adduunyada maanic iyada ma noqonaysa bal alxaafid ibnu kathiir tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi aayaddan suuratu naxli hadda aan akrinaynay aayadda ku xigto dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa bay leedahay cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin markaasuu ibnu kathiir yidhi man kafara billaahi min bacdi iimaanihi aayaddaa isagoo isagoo ka hadlayu yidhi dalika biana biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhira liannahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhirati ayay jeclaysteen faaqdamuu calayhi min alriddati liajli اddunya gaalnimadii bay hore hore u galeen adduunyo darteed looma cudur daarin marka kuwaas qof wax yaqaano wax og oo haddana yacni adduunyau raadinayo loogu cudur daaraayo masax maaha ugu dambayntii marka axkaamtan faraha badan ee ku jirto maadaama axkaamtan aan ka hadlayno axkaam aad u adag ay tahay qofka marka maxaa laga rabaayo la gudboon ee ninkii culummo ah ee isaga aqoon lehoo waxaan aad u kala yaqaano isaga ha ka hadlo cilmigiisuu ku hadlayaa kii isaga markaa aan cilmi lahayn ee iska jaahil ah muqallid ah ee isaga qofkan wuxuu ka soo maqlo bis un ka diin dhiganaayo isaga haddii uu doono haddii yacni isagu inuu markaa xukunkaas uu ka hadlo ee uu dadkii u sheego uu yidhaahdo kaas gaalnimau ku dhacay saanuu ku dhacay xukunkiisu kayta wakayta waaye waa joogr mana la ogola ilaahayna xukun axkaamta alle cilmiyaa looga hadlaa walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ninkii marka aan cilmi lahayn isaga inuu iska dhegaysto dadka ahlu cilmiga shib na yihahda ila isaga hadda fatwo loogama baahno shib inuu iska yihahda ninkii cilmi lena isaga cilmigiisa inuu ku hadlo wixii xaqana marka uu bayaaniyo yaa laga rabaa khuduurada ay leedahayna waxaa ka mid ah rasuulka sal ll ly slam inuu yidhi man qaala liakhiihi yaa kaafir qofkii walaalkii ku yidhaha gaal yahow fain kaana kamaa qaala wailaa xaarat calayh siduu u yidhi hadday tahay waa badbaada haddii aynan ahaynna isagay kusoo laabane waa laga shakiyey shakiba taradudaa kugu jiro gaal inuu yahay inuu gaaloobay iyo in kale waxba ma sugnaanino shaki baa jiro alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana ninkii wuxuu awal ahaabuu baaqi ku yahay ilaa yaqiin looga bixiyo diinka mid kalena waxay tahay culimmada hore cumar iyo waxaa laga wariyey alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquubati haddii la gafaayo cafiska in lagu gafaa fiican ninkaan isagoo gaal ahba in maadaama la aqoon waayo xaalkiisa haddii lagu gafo war ninkaan naga daaye naga daayana gefka ka imaanayo iyo aan dilno waa gaale gefka ka imaanayo aan dilnaa daran aan dilna ayaa daran leanna qofkiina laguma soo nooleyn kara saas waxa aada gashayna yaqiin ficilkaagina yaqiin kuma taagna marka qofka yani waxyaabahan alxaafid ibnu rajab jaamic alculuum walxikamka wuxuu leeyahay masaa-ishan waxaa la dhahaa masaa'il alasmaa'i waalaxkaam asmaa mu'min kaafir munaafiq mushrik murtad kulligood waxaa muslim faasiq dhaalim munaafiq asmaa sharci ah waay sharciga loo daba joogay ayaa loo baahan yahay masaa'il alasmaa walaxkaam waxaa loogu daraa wixii la yidhaahdaba xugunaa ka dhalanaya meel cidlaa iskama laalaadsanaysa ayb marka ilaahay in laga cabsado qof muslima aan lagu dhiiranin gaalaysiintiisa wax iyadoo aan burhaan iyo xujo loo haynin mid xujo cad loo haayana inaan markaa yacni la dhihin waa fiican yahay ama waa mu waa mu'min iyo inaan la dhihin qofku wixii ka ishkaal galana oo ahlu cilmiga su-aalo ama u ka aamuso ilaa waxaan adiga farducayn lagaagama rabee wixii kuu caddaadana sharciga aada marto iyaa lagaa rabaa ayb ifraad iyo tafriid baa marka ka jira meeshaas marka alla wuxuu leeyahay waman qofkii yartadid noqdo minkum xaalow idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka noqdo fayamut dhinto walxaal huwa kaafirun isagoo gaal ah fa ulaa'ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashooda fi dunyaa adduunyada waalaakhirati aakhiro dhexdeeda wa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi nnaari ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haajaruu hijrooday wajaahaduu jihaadeen fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaadeen ulaa'ika kuwaadaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmatallaahi ilaahay naxariistiisa wallaahu alleh hafuurun mid dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan aayaddanna culimmada waxay mufasiriintu waxay dhahaan waxay ku timid markay nimankii ibnulxadrami dileen rasuulka xoogaa wuxuu ka joogsaday maalkii ay soo qaadeen khumus inuu ka bixiyo ka qaato iyo xoogaa ka istaagay maadaama ninkaasi de waqtigii ashhurulxuruma la dilay nimankaana maadaama la yidhi bishii ashhurulxurumka inay wax dileen aay ogaadeen ayaa waxay yidhaahdeen da camalkiinni am amuba camalkiinni halis ku jira meeshaad ajar raagsanayseen ama dembi gasheen aayaddan buu marka alla keena iyagoo dadkani mu'miniin muhaajiriin ilaahay jidkiis ku socotay ahaayeen naxariis allay rajaynayaan aaddii iyo xoogaa cabsidii iyo marka alle wuxuu ugu bedelay wanaag ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waaladiina kuwa haajaruu hijrooday hijrada marka suuratu nisa ayaan uga hadlayna axkaamteeda wajaahaduu jihaadeen fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku halgameen ulaa'ika kuwaadaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmatallaahi ilaahay naxariistiisay rajaynayaan wallaahu alleh hafuurun mid dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed